qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne oo la hadlay raadiyo beerluula ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan marista waddada isku xirta magaalada iyo deegaanka ceel jaalle oo ah halka ugu badan ee ay u barakaceen dadka ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle iyadoo halka ugu daran ee dadka dhibaatada kala kulmaan ay tahay buundada koowaad maadaama daadadka ka soo rogmaday waqooyiga magaalada ay buundadan ugu daraan keliga dhagax jibis anigoo maxamed deeqo abe xuseena biyaha marka waxay aad iyo aad saameyn dadkii iyo gaadiidkii isu socodkii way beeshay hadda ka hor maanta wixii kasii horreeyey micnaha dadku ay mari kareen haddeertaan micnaha waxaad malaysaa inay biyaha aad ay sii xoogganaanayaan dadkii iyo horaan gaadiidkii iyo wixii aa iska mari jiray hadda gaadiidkii waa go'ay dadkiia waxaa ku marayaa xoog iyo saxriir aa ku marayaa marka adiga biyobaxada saameyn aad iyo aad u ballaaran bay sanadkan ay yeelatay ilaa inteebaad soo socotay ani hadda waxaan soo socday ilaa ceel jaalaan soo socday hadda waxaan joogaa beledkaan joogaa hotel ma aragtaa webisa hotel hiiraan hortiisaan joogaa buundada ka waran caqabadda aad kala soo kulantay wallaahi buundada caqabad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad saxriir baan kusoo maray wallahi alxamdulilah maanta haddaan ka hadlo baabuurtii waddada waa kala xiran tahay ceel jaalle iyo magaalada beledweyne isku socodka gaadiidka baabuurtu ma mari karto baabuurtii mari jirtay ma mari karto dadku ma mari karaan weliba dadkii dhallinyarada xataa dhib ay ku tahay maanta inay maraan magaaladu aad bay maanta u kala xiran tahay nadaar haddaan kuu sheego biyii waa soo saa'ideen alxamdulilaahi biyii waa soo saa'ideen halkaas buundada ka sokeento suuqa ariga hortiisana god baa ka boqay oo hadda gaaridameeradii wixii mari jireen ma mari karaan magaaladu biyii waa soo saa'ideen dadka dhallinyarada iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka wax soo doonaayo aad hawga foolijignaadaan biyuu aad buu u badan yihiin nadaara waxaan u mahadcelinayaa idaacaddan beerluule oo mar kastaba mataqaanaa bulshada usoo gudbiso waxyaabaha maaragtay wanaagsan oo bulshada wax u tarayo ilaha mahad iskale ilaahay ka sukoono ayaan ugu mahadcelinaynaa shaqooyinka ay u hayaan bulshada intaas kadib biyahan cid awood u hayso ma laha wuxuu ilaahay wato waayo balse dadaalka ma reebano webigan waxay ahaan jireen aan arki jirnay webiga qawrow lahay qawradii webiga uu lahaa waa dumeen hadduu alla kuu roon yahay saamaynta uu dadka uu ku yeeshay wax gaadiidoo socdo oon gaari dameer ka ahayn oo magaalada dhexdeeda socon kara ma laha iyo baabuurtan ciidamada ay wataan oo waaweynka ah wax gaari kaloo socon kara ma laha gaariyaasha biya iska dhex yaalaan qaarkood matoorada biyo ka galeen qaarkood mataqaanaa baabuurkii bensiin ah horta iska badaabi ciladiis waa la yaqaanaa ma dhaqaaqi karo bajaaj warkeed iska dhaaf lexshaaglahaas waxaan ka ehnoo magaalada dhex socon kara ma laha kaasaa ilaah noogu badbaadsaday bulshada ree hiiraan waxaan kula talinayaa meesha inkastoo waadi ay noqotay nin kastaba inuu gaari dameer samaysto oo guriga u dhigto si biyaha maaragtay markay yimaadaan ugu bax laakiin biyahan waa la qaban karaa waxaa lagu qaban karaa webiga markuu dhammaado oo eber uu noqdo saan ma ahaanaye in mataqaanaa webiga carabixin lagu sameeyo qawrkii webiga uu lahaan jiray la soo celiyo aniga hadda waxaan ka imid xaafadda howladaag gaar ahaan xaafadlaanta heegan bacaadaha ilaa intaas horta waa qaleel alxamdulilah markaan soo dhaabo aan imid buundada agteeda ayaa maaragtay biyaha aan ka soo galnaa walidaag baabuur socda waa arkaysaa bajaaj socda waa arkaysaa laakiin bari markaan usoo gudbay hadda waxaan wax aan baabuurkeed ciidamada waaweyn oo socda maana baabuur kaloo socda maba arkima baabuurta biya iska dhex yaala anaaba yaabay hadda
bismi illaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed magacaygu waa cali ibraahim waasuga oo ku magac dheer cali jaqofey wallaahi gaadiidkay uma jiro waxa gaadiidoo socdo male qoladan oo dowladda iyo waxa kaliyaoo socdo amisom misa socdo waxa kale dhanta waa waa xeran yihiin dadka ma soco karaan oo biyaha aad ugu tabar male ay ku socdaan dadka waa dad sooman marka maadaama soonkiina uu jiro tabardarrana ay jirto marka wax socda oo toosoo xayihoo jira ma jiraan waxaan u baahannaha kaliya dooman aan wax ku qaadanno oo aan ku tagno ceel jaalle oo aan ku tagno meeshaan doonno waxaa kaleeto baabuurta guryaha dukaamanka biyaha gelinayeen waxay ku celinayaan dadka tabarta darna biyaha waa batina waa tafaayaan waa gedinayaan ilmaha sidaas oo kaleeto